ku-xigeenka baarlamaanka iyo guddoomiyaha gobolka wasiirrada xildhibaanada dadweynaha qaybo shiishantu saraakiisha dhammaantiyo amisoomsan salaame salaanta islaamkasiinka salaame assalaamu calaykum salaan ku ba'da maxad ilaahay iskule ilaahay angmaan nagaana nabadda ilaahay nin siyaadiye runtii abaarta iyo jiilaalkani ilaahay weynahay waayadaha hiinoo qaado abaar dhibaato badana lete iyo cudurba ee runtii ilaahay weli ku tuganayna waddanku ilaahay nabadgelo roobna ilaahayna sii ee culummaada soomaaliya weli dhegaayna hasaaranga nila roob doona marka dadku weli ballena roobdoon ilaahay helang nagadoy niisame iyo roobdoon inay ummaddun ilaahay dhibaatadan ku qaado ilaahay roobna sii nicmada ilaahay le walka filan nagada koraan runtii weli kaleanka baaqana caalamka ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan gaar ahaan gobolladun dhibaatada abaarta iyo kujaraan iyo biyila'aanta iyo cudurka iyo ammaanla'aanta ina lahan gurmada ummadduntan ana siyanay dhibaatadan ukubadda ina dadaal badan la siiya dadka soomaaliyeed qeybasha shalduun gaar ahaan dadka gobolladan dhaladeenna weli inka baaqay inayoonay dadshoha ku warqabaan sidii dadku dhibaatooyinka inku baafadeen runtii biyilaantiya dhibaato badanka hayta intuununa ogna biyo wasaqee la waraabo hay biyogi yaraadan aa dhibaato koyti biyogaasna ilaahay la sheena koro marka ilaahay weliba lanayna ilaahay roobna siiya ummaddan weli faraane inay dhammaanteen niisamo iyo dadaal badan la geliye sidai dhibaatadan lanku baafade marka caalamkana welibaanka baaqay in ummadduntaana gargaar degdege lahaladeera si dhibaatadan lankubaa daawo iyo raashin iyo qalab kasta oo oon baahanyin sidai laakaladeera runtii safarkaana ka maqanaayo dawlado badan ahaanba aragi kolley dawladda turkiga gaar ahaan qaybtan qaabilsan qaybta oo kaalmada iyo dibudhiskaba runtii hala kulmi ballanna waa in qaadaninay kooyi doonaan gobolladu dadaal badan inay ku qabadi doonaan marka dad badan oona aragii hay-ado badan weliba nin ballan qaadana inayona walbadan lagu qabadi doono insha allah weli rajeeyanaha inay dhibaatooyinka jeer ilaahay qaado kor laakiin dadaal bani aadan ee dawladda dhexe iyo dawlado dariska ah iyo dhammaan caalamka iyo hay-adaha un iyo haan dawliga iyo haan dawligan haynaba weli nin ballan qaadanaa inayonay dadaal badan geysan doonaan dad badan oo aan dhaladii gobolladun weli ballanqaadanaa inay walaal weli karaanshoyo walku qabdi doonaan marka unun weliba fadaane siniisamee intuuna karboontiin isqobsanna dhibaatadun siirunku baafadi ununa adkaysiye iyo dadnimadii weeldhana marka eedadaasiinkamahanaga mahad ilaahay isku leh adhawaayowka iyadan kamahadsantiin ciidamada geesiyiinta oo dadaalka kuwa dawladiidka ah dadaalka badan aan gali inay dhulku nabadnagada oon ka horreeyaan walaaleen amisom iyo dawladda etoobiya oo dariskaunaana dhammaantiyoona eedeedaan kamahadnaga wayna rajeeyey inay jidite furman dhibaato dhiyaasi abaar dhiyaasi laakiin abaartumay abaaro kale dhibaato kugsii nagatay ummaddii habsi kor ku furmanka jiraan waa in jidite lan furaa amisom iyo dawladda soomaaliyeed ciidanka militari